ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labiyo tobanka ah bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuuddu ee ka wado qasah oo galay maalintii laba boqol siddeetan iyo lixaad oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaawamada falastiiniyiintuna ay howlgallo la beegsadeen ciidamada yuhuudda dad ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaala faransiiska iyadoo gaari jeersiin ka dhacday baarisna uu khasaare geystay madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden oo laga helay cudurka coronavirus mu-asasada asalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo soo saartay filim cusub oo loo soo xiray rag dhammaystay mucaskar senatar ka tirsan aqalka maraykanka oo lagu eedeeyey musuq maasuq sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan baaqa madaxweynaha kenya ee ah wadahadallada oo su-aalo gelinaya midnimada dalka kenya kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى
waa hagaag aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ka wadda marinka khaza ayaa galay maalintii laba boqol siddeetan iyo lixaad oo xiriir ah iyadoo kooxaha falastiiniyiintuna ay fuliyeen howlgalla ka dhana yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمنع يمشي وهو
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol siddeetan iyo lixaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xog ku galle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaalo lagu jebiyay askartaas haynada iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan marinka khaza oo sheegtay in nadiifinta burburka ka dhashay duqeymaha ay yuhuuddu ka geysteen khaza ay qaadan doonto in ka badan shan iyo toban sano wasaaradda caafimaadka ee maamulka jida khaza waray saacadii lasoo dhaafay soo saartee waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuq xushlimaah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dadgaariya siddeetan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol sagaashan iyo sideed ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid a u martigelinaya guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ciidamada yuhuuddu waxay xasuuq bahalnimaha ka geysteen madarso ku taala xaafadda arrimaale magaalada khaza waxaana ku shahiiday koo iyo toban ruux oo shacab ah kana mid ahaa dadka barakacayaashii halkaasi ku hoyanayay halka ay jiraan kuwo kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan magaalada khanyunis duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday shan ruux kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxay ciidanka sahaynada yuhuuddu beegsadeen goob ku taala deegaanka talla suldaan ee bariga magaalada rafax waxaana halkaasi ku shahiiday sida la soo warinayo in ka badan afar ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza guri ku yaala deegaanka asuweydaha ee bartamaha jiida khaza duqeyn ay ciidanka sahaynada yuhuuddu ka geysteen subaxnimadii hore ee maanta waxaa ku shahiiday sideed ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan waxay sidoo kale ciidanka sahaynada yuhuudda duqeyn bahalnimaha ka geysteen magaalada dariil balax ee isla bartamaha khaza dhacda waxaana ay dadka ka shaqeeya gurmadka degdega sheegayaan in isbitaalka shuhada ulaqsa ay geeyeen dad badan oo shuhaado yaa dhaawacyo iskugu jira ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn arxandaraha ka geysteen xarunta abuumadan ee ku taala wadada salaaxuddiin ee bartamaha jiida khaza waxaana duqeyntaasi ay ciidanka yuhuudda u adeegsadeen madaafiicda goobta waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah oo ku sugnaa goobtaasi shuhaado ayaa dhaawacyo tiraabeel lah ayaa sidoo kale ka dhashay duqin middaa la mid ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada khaza waqooyiga marinka khaza duqeyn ay ciidanka yuhuuddu ku beegsadeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah waxaa ku shahiiday afar ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan duqeyn culus ayay sidoo kale ciidanka yuhuuddu ka geysteen xerada barakacyaashii annuseyraad ee bartamaha jiida khaza ku taala khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana duqeyntaasi ka dhashay war ka soo baxay hay-adda norway qaramada midoobe u qaabilsan marinka khaza ayaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda madaarista ee beegsadeen ee ku taala xerada nuseyraad ay tiradoodu gaartay sideed madaraso sidaba aan horey u sheegnayna madaarista ku yaala xerada nuseyraad waxay tiradoodu gaarayaan ilaa iyo toban madaraso waxaana ku hooyanaya sideed kun oo barakacyaal ah sideed ka mid ah haatan way beegsadeen ciidanka sahaynada waxa keliya hareena waxay tahay laba madaraso oo keliya tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sideed kun toddoba boqol sagaashan iyo afar ruux halka ay dhawcudana marayaan siddeetan iyo sagaal kun saddex boqol lixdan iyo afar ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si indhala-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhinaca kale weeraro xukugallaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhaca daanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale meelaha ay subaxnimadii hore ee maanta weerareen ciidanka yuhuudda waxaa ka mid ah magaalooyinka dulkaram iyo duubaas ciidamada yuhuudda waxay la wareegeen kadib markay xog ku soo galeen muqayimka nuurushamsi ee magaalada dulkaram dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayayna kula kaceen dadkii shacabka ay halkaasi ku dhaqnaa guutada cisudiin alqasaam ayaa sheegtay in dagaalyahanadooda ay weerareen markab bay leeyihiin ciidamada maamulka yuhuudda oo ku sugnaa meel u dhow raamiin ee magaalada dulkaram howlgalkaas ayayna guutada sheegtay inuu u dhacay sidii loo qorsheeyey waxayna intaa ku dartay alqasaam in weerarkaasi uu jawaab celin u ahaa xasuuqyada iyo duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan magaalooyinka iyo deegaanada marinka khaza iyo daanta galbeed dhaca askar ka tirsan ciidamada maamulka gumeystaha yuhuudda oo ku socdaalaya deegaanka talal hawaay magaalada khaza ayay ciidamada muqaamadu u dhigeen weerar dhabagal ah waxaana halkaas yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhan weliba ah iyadoo askar badan laga dilay kuwa kana laga dhaawacay gaari mikraafah oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda islamarkaana ku socdaalaya magaalada khaza ayay ciidamada muqaamadu la eegteen gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan waxaana goobta ku basbeelay gaarigii dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsameen wixii askara ay saarnaa ciidamada muqaamada waxay sidoo kale howiyeel ku garaaceen saldhig ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza khasaare ayaana ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey duqeyntaasi taliska ciidanka yuhuudda waxa uu shaaca ka qaaday in hal askari looga dhaawacay weerar ay ciidamada muqaamadu ka geysteen rafax kaasoo ay u adeegsadeen qoriga loo yaqaana r b g-ga ugu dambeyntii hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ee onorwa ayaa sheegtay in shan iyo toban sana ay qaadan doonto in burburka laga nadiifiyo marinka khaza hay-addan ayaa sheegtay in dullaanka yuhuudda ee marinka khaza uu abuuray afartan milyan oo tan oo burbur ah waxay qaadan doontaa shan iyo toban sano in khaza laga nadiifiyo burburka dagaalka yuhuudda ee khaza ayaana sababay afartan milyan oo tan oo burbur ah ayay hay-adda norwa ku sheegtay war ay soo saartay warkan ka soo baxay hay-adda norwa ayaa sidoo kale lagu yidhi tani waxay u baahan doontaa in ka badan boqol baabuur waxaana ku kacaya qarash in ka badan shan boqol oo milyan oo dollar norwa waxay sheegtay in haraaga uu sababay dagaalka ay ka koobnaan karaan banbooyin aan qarxin iyo waxyeelo kaloo saameyn geysan karaa islamarkaana loo baahan yahay in walxahaas laga nadiifiyo dhulka cidhiidhiga ah saraakiisha norwa ayaa ka markhaati kacay muuqaalada naxdinta leh ee ka jira marinka khaza gaar ahaan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza oo ay booqdeen ku-xigeenka iskudowladaha gargaarka bani-aadinimo norwa ee falastiiniyiinta ayaa warbaahinta u sheegay in xaalad naxdin leh kusoo arkeen khanyunis waxaan khaso joogay sagaal bilood waxaan goobjoog u ahaa qaar ka mid ah muuqaaladii ugu naxdinta badnaa ee aan arko sagaalkii bilood ee aan halkaasi joogay ayuu yidhi ku-xigeenka iskudubadhidaha gargaarka bani-aadinimo iyo hay-adda norwa waxaa kale uu sheegay in xaalad aada u liidato oo bani-aadinimo uu kusoo arkay isbitaalka naasir oo ah kan hadda daryeelka ugu weyn siiya dadka ku sugan koonfurta khaza xarunta caafimaadka aada bay u fiday hawada waxaa buuxsamay urta dhiiga ayuuna hadalkiisa sii raaciyey mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa dhiigga iskaga xoqaya barkadda isagoo isticmaalaya biyo keliya sababtoo ah ma jiraan sahay ku filan oo walxaha jermiska dila ama sahay kale oo nadiifin ah si looga hortago fiditaanka caabuqa wuxuu sidoo kale sheegay in isbitaalada aysan oolin sariiro ku filan dhaawacyada iyo bukaanadana la siixinaya dhulka iyo qolka kale ee sugitaanka iyadoo aanan isbitaalka ka jirin wax jermis dilayaal ah saraakiisha hay-adda norway ku sugan marinka khaza ayaa sidoo kale sheegay in dadka rayidka aysan markaana awoodin inay ka cararaan goobaha yuhuudda ee duqimaha ka geysanayso norwa waxay sheegtay in sagaal ka mid ah tobankiiba ee khaza ku sugan ay barakaceen qof walbana lagu qasbay inuu qaxo marar badan يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياك الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرع
waa hagaag qeyba hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oan kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah mu-asasada zallaaq ah ayaa soo saartay filim cusub kaasoo lagu soo bandhigayo mucaskar militari muasasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay muuqaal muhiimad gaar ah xambaarsan kaasoo lagu soo bandhigayo mucaskar militari oo loo soo xiray guutooyin oo cusub oo kusoo biiraya nusratul islaam walmuslimiin ciidamada ka qaybgalaya mucaskarka ayaa qaadanaya funuun kala duwan oo dhanka militariga ah
يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى سندك عروشا سندك عروشا سندك عروشا waxaadna ku arkaysaa iyaga oo ku tababaranaya qaybaha kala duwana hubka laga soo bilaabo garneelada garbaha laga tuuro qoryaha boobayaasha u dhaca iyo akayada waxaana mucaskarka ka aflaxay ciidan aqoon u leh adeegsiga agabka militariga sidoo kale ciidanka ayaa soo bandhigaya duruusta ay ku qaateen mucaskarka waxaana ka mid ah karatayga buushaabka orodka iyo funuun kala duwan oo ay soo bandhigayaan ciidamada ka aflaxay mucaskarka ay soo bandhigtay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qaybaha dambe ee filimka waxaad ku arkaysaa ciidamada cusub ee jamaacada oo samaynaya dhoolatus kuwaasoo dhammaantooda saaran mootooyin waxayna ku socdaalayaan dhul saxaro lama degaan ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa marar badan soo bandhigay ciidamo cusub oo kusoo biiraya safka jamaacada kuwaas oo u dulqaadan waayay dhibaatooyinka ay ku hayaan dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayna ajiibeen baaqa ka imaanaya mujaahidiinta geeska kale dad ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaala dalka faransiiska iyadoona gaari jiirsin ka dhacay baariis uu khasaare geystay magaalada niis ee dalka faransiiska waxa uu dab ka kacay dhismo deegaan ah kaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan toddoba ruux ayaa ku geeriyooday dabkan qabsaday dhismaha isku raranka ay degan yihiin dad badan waxaana laanta dabdemiska ay sheegtay in ilaa iyo hadda aanu cadayna sababta dhalisay dabka kaasoo mid ka mid ah xaaladiisa aada u liidato dhinaca kale hal qof ayaa dhintay lix kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qofka xiinayay gaari uu xoog ku galay afaafka hore ee maqaaxid ku taala bariga magaalada baariis ilaha caafimaadka ee magaalada baariis ayaa sheegay in saddex ka mid ah dhaawacyada ay xaaladooda caafimaad liidato suuragalna ay tahay in wakhti weliba ay geeriyoodaan laamaha amniga ee dalka faransiiska waxay sheegeen inaanan la kal ogeyn in waxaa dhacay ay weerar yihiin ama uu shil yahay darawalkii gaariga kaxinayay ayaa ilaayo haatan baxsad yahay kaasoo ilaayo haatan la ogeyn meel jaani cirib uu dhigay sida ay sheegeen booliska booliska faransiiska ayaa sheegay inay wadaan baaritaano dheeriya oo ku saabsan qaabka u dhacay weerarkan waxayna xuseen inay dib ka soo saari doonaan wixii faahfaahin dheeri ah oo kasoo kordha weerarkan waddanka faransiiska waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogeysanayay weerarada keliya duulka ah ee ay fulinayaan dhallinyarada muslimiinta ah kuwaasoo ay u argudayaan cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhowaan ay aheyd markii la dhaawacay mid ka mid ah ciidamada booliska faransiiska kaasoo xilligii la dhaawacaya ku jiray howlgal roondaha oo ay si maalinla ah u sameeyaan ciidamada xukuumadda baariis madaxweynaha faransiiska mujrimka lagu magacaabo emmanuel macron ayaa marar badan caadaysta cayda iyo aflagaadada rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa laga helay cudurka coronavirus war ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka waxaa lagu sheegay in madaxweyne jo biden uu soo ritay xanuunka coronavirus kadib baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey biden biden ayaa ka baaqday kelimad lagu waday inuu ka jeediya kulan ka dhacay magaalada lesvages ee dalka maraykanka jo biden ayaa xaaladiisa caafimaad dhakhaatiirta waxay sheegeen inay daran tahay jo biden ayaa waxaa durbadii balageliyey xaalad karantiil ah siday sheegeen dhakhaatiirta oo la hadlay warbaahinta iyadoona laga cabsi qabo inay xanuunka qaadaan shaqaalaha xafiiskiisa hadal kooban uu soo dhigay biden barta uu ku leeyahay ekaseroy loo odhan jiray twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu xanuunsan yahay laakiin aanay xaaladiisa caafimaad darnayn mas-uuliyiin kaag dhowaa jo biden ayaa iyagana looga shakisan yahay inay qabaan cudurka coronavirus kuwaasoo qaarkood hadda baaritaano lagu wado coronavirus ama covid sagaal iyo toban waxa uu caalamka ka dhigay wacdaro ay dadka la yaabeen wadamada reer galbeedka uga horeeya maraykanka ayaa waxaa galaaftay nolosha kumanaan ruux isagoona hoos u dhigay dhaqaalaha yurub iyo ameerika ugu dambeyntii sanatar ka tirsan dalka maraykanka ayaa lagu eedeeyey musuq maasuq eedo la xidhiira musuq maasuq iyo inuu qaatay lacago laaluusha ah ayaa lagu eedeeyey sanatar ka tirsan koongareeska maraykanka kana tirsan yahay xisbiga jamhuuriga xildhibaankan la eedeeyey ayaa lagu magacaabo bob menindis waxaana la sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay lacago badan iyo dahab ay ka qaateen ganacsato masaari ah oo u dhow maamulka afgembiga dalka masar kula wareegay ee siisi taas beddelkeed wuxuu xildhibaankan u ololeeya intaa kula dhaqaalay oo xoogan ay dowladda maraykanka siiso nidaamka ka jira dalka masar xildhibaano ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa usoo jeediyey sanatarkan musuq maasuq lagu eedeeyey inuu xilka iska casilo laakiin waraysi uu siiyey mid ka mid a telefishinada maraykanka wuxuu ku diiday arrinkaas isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin arrintaas lagu soo eedeeyey ayna tahay qalad sida uu hadalka u dhigay koongareeska waxay rabaan inay dhabarka ii saaraan wax iyaga ay qaateen laakiin kama yeeli doono ayuu yidhi sanatarka ka tirsan koongareeska laguna soo eedeeyey in isaga iyo ehelkiisa ay qaateen lacago badan iyo dahab aan xaddi lahayn dalka maraykanka ayaa waxaa ku badan isqabqabsiga ka dhanka ah madaxda xildhibaanada koongareeska maraykanka iyo aqalka cad ee looga arrimiyo waddanka maraykanka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qeybaha ka harsan
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan baaqa madaxweynaha kenya ee ah wadahadallada oo su-aalo gelinaya midnimada dalka kenya waxaana soo jeedinaya muxsin xasan xaaji kenya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay martigelineysay banaanbaxyo waaweyn rabshado xooggan iyo kenyaatiga ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ugu horeyso caasimadda nairobi oo aada uga soo horjeestay go-aano ay qaadatay dowladda william ruuto iyadoo ay mucaaradka kenya si weyn u shidayaan ololaha looga soo horjeeday xisbiga kenya kuwanza ee hadda haya talada kenya madaxweynaha dalka kenya ninka lagu magacaabo william ruuto ayaa maalintii shalay goob fagaaro ah ka jeediyey hadal u muuqday mid lagu xasilooni gelinayay dadka kenyaatiga ah ee caraysan kuwaasi oo si weyn uga soo horjeestay ruuto kadib ballanqaadyo ay ka heleen xisbiga mucaaradka ah ee loo yaqaano azimula umoja kaasi oo uu hogaamiye siyaasiga rayla odinga ruuto ayaa kelimadiisa uu ka horjeediyey dadka badan ee kenyaatiga ah ooga hadlay qodobo kala duwan sida wasiiradii iyo ku-xigeenkiisii oo uu xilka ka qaaday kadib laba isbuuc oo tobannaan kenyaati ah ku halaagsameen rabshado ka dhacay magaalada nairobi waxa uu sidoo kale ku celceliyey in ay dowladdiisa u dhagraaricinaysa shacabkeeda iyo in ay dhallinyarada kenyaatiga ah u abuuri doonaan shaqooyin madax bannaan walow dadkii kasoo qaybgalay kulankan ay ahaayeen kuwo aan ku kalsoonayn hadallada uu ku beerlaxawsanayay madaxweynahooda madaxweynaha kenya ayaa intii uu jeedinayay hadalkiisa waxa uu ku baaqay wadahadal dhexmara isaga iyo mucaaradkiisa oo uu ugu horeeyo rayla odinga oo inta badan lagu eedeeyo in uu soo abaabulo dibadbaxyada ka dhaca kenya dhanka kalena uu mas-uul ka yahay rabshadaha ka horaya magaalada caasimadda ah ee dalkaas qodobkan dambe ee uu ruuto ku dalbaday la kulanka odinga si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo u dhexeeya labada xisbi ee ay ka kala tirsan yihiin dhanka kalena oga wada hadlaan dhaliilaha jira ayaa hadalhayn yeeshay isagoona abuuri kale tadaaciyaad siyaasadeed iyo su-aalo isweydiin ku aadan masiirka siyaasadeed ee xisbiyada kenya iyo guud ahaan geedi socodka dowladda ka arrimisa kenya majalado waaweyn iyo warbaahinno caalami ah ayaa daabacay warbixinno iyo daraasaad ay isku dultaagayaan kuna falanqeynayaan dalabka ruuto ee ah la kulanka mucaaradka iyo waxa ka dhalan kara oo qaar ka mid ah suxufiyiin ku tilmaameen in uu shaki gelin kara mideysnaanta gobolada kenya qoraal lagu magacaabo victoria abuusa ayaa warbixin uu ku daabacay majallad ka faaloota arrimaha qaaradda afrika islamarkaana lagu magacaabo africa report kaga waramay halisye ku gadaaman ishaysashiyada iyo mideysnaanta mucaaradka kenya kadib markii ay soo ifbixeen khilaafaad daakhili ah taasoo shaki sii gelinaysa suurtagalnimada inay kulmaan ruuto iyo rayla kadib dalab wadahadal oo uu ku baaqay william ruuto majalada africa report oo saddex biloodla ah islamarkaana ka soo baxda magaalada baariis ee faransiiska laguna qoro luuqadda ingiliishka ayaa sheegtay in madaxda xisbiyada ee ku mideysan dallada xisbiga mucaaradka ah ee azimula umoja ay ganafka ku dhufteen dadaallo uu waday rayla odhinga kuwaasi oo ku aadanaa ka jawaabidda dalabka madaxweynaha iyagoo ruuto ku eedeeyey inuu adeegsaday hadallo oo uu qiildayayay kuna qurxinayay xukuumaddiisa kadib daadad rabshado iyo bannaanbaxyo ah oo hareeyey cirifyada dalka kenya dhinaca dhallinyarada reer kenya waxa ay si weyn oga soo horjeesteen wadahadal dhexmara william ruuto iyo xisbiyada mucaaradka iyagoo sheegay in aanay rabin wadahadal oo ay doonayaan kenya sida ay hadda tahay ka fiican xubin ka dhaqdhaqaaqda minasada ex oo lagu magacaabo muwangi ayaa qoraal uu twitterkiisa kusoo qoray ku yidhi mucaaradkow guryihiinna iska jooga ama kaalaya kusoo biira dhallinyarada u halgamayso sidii loo heli lahaa kenya middan ka fiican colnis oshatika isna waa xubin dhallinyaro ah islamarkaana ka tirsan xisbiga kenya kuwanza ee hadda haya talada dalka kenya isagoo weliba taageersan ruuto ayaa waxa uu yidhi wadahadal lala yeesha ruuto ma ahan mid murtiyeysan annagu waan ku jecelnahay rayla balse ha ogolaanin inaad la midowdo cadowgaada siyaasadeed dhalinta kenya waxa ay u baahan yihiin mustaqbalkani ka wacan ayuu ninkan ku yidhi qoraal uu ku daabacay barihiisa bulshada siyaasiga mucaaradka ah ee rayla odhinga ayaa dhankiisa isku dayaayey in mas-uuliyiinta kale ee xisbiyada mucaaradka uu ku qanciyo in ay aqbalaan la kulanka ruuto iyo in ay meelmariyaan qaabkii uu ekaan lahaa wadahadalkooda balse dadaalada rayla ayaa guuldareystay xisbiyada mucaaradka ayaana ruuto madaxweynaha kenya ku eedeeyey in uusan rabin wadahadal ee uu doonayay inuu xukuumaddiisa u qiilbaaro rayla odhinga ayaa la kulanka madaxweynaha kenya ee william ruuto ka dhex arka masaalixdiisa ah balse ruuto ayaa isna doonaynin inuu la kulmo rayla oo keliya waxa uuna ku dadaalayaa sidii ugu soo xerigelin lahaa xisbiyada mucaaradka oo dhan kuwaasi oo dhiirigelinaya bannaanbaxyada looga soo horjeeda dowladdiisa ruuto ayaana kelimadii uu jeediyey maalinnimadkii shalay ku sheegay in uusan doonaynin inuu la hadlo rayla oo keliya balse uu rabo inuu la fadhiisto shakhsi waliba oo kenyaati ah islamarkaana kala waraysto mashaakishiisa dhankiisa siyaasiga ruugcadaaga ah ee colonzi musiyoka islamarkaana ah hogaamiye ka tirsan isbahaysiga azimiyu ayaa sheegay inuu taageersan yahay mowqifka jiilka soo koraya isagoona ku eedeeyey madaxweynaha ruuto inuusan doonaynin inuu fahmo kacdoonka dhallinyarada isagoona intaas ku daray in jiilkan uusan doonaynin in wadahadal la galo waxay rabaanna ay tahay tallaabo wax ku ool ah oo la qaado si kastaba ha ahaatee marka ay meeshan marayso asmada ugu badan ayaa wajahaysa william ruuto oo ah madaxweynaha kenya ee xilligan kaasi oo ka tirsan xisbiga kenya kuwanza ee hadda haya talada isagoona doonayay in kacdoonnada dhallinyarada damintooda uu u adeegsado siyaasiyiin ay taageersan yihiin dhallinyarada kuwaasi oo lagu ogaa in ay ruuto ka soo horjeedaan balse waxaa muuqata in qorshahaasi la hirgelin waayey
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله